magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa lagu qabtay bandhigii saddexaad oo ah kutubo lagu turjumay afka soomaaliga waxaa madasha bandhig ka qaybgalay maamulka degmada dhuuso mareeb aqoon-yahano culimo iyo xubno ka socday ururada bulshada sheikh liibaan maxamed cali oo ah shiikha turjumay kutubadan ayaa ka waramaya muddada uu ku guda jiray kitaabka marka saa aan u qoray shiiqa u geeyey shiiqu waa igu dhiirigeliyey bal boqolkiiba siddeetan fikradda quruxda badan kitaabada ka muuqata shiiqayga sheekh cabdisalaan ayaa iska leh oon maaragtay khayr jasiila allah maaragtay ugu abaalguday kadib marka kitaabkaasu soo baxay oon maaragtay soddonkii u horreeyaan ka daabacay dadkii qaatay oo soo dhammeeyey ayaa waxay ugu dhiirigeliyeen safiinatu salaadka iyo arbaciinka iyana ku daro caqiidat alcawaam ilaa markii u dambeeyey aan sagaal kitaab gaarin sagaalkaas kitaab oo hadda kuwa meesha ku yaal marka waxaa laga reebaa ajruumiga iyo bayquuniyada iyo daxaawiyada sagaalkaas kitaab ayaan warbaahinta la wadaagay bulsho soomaaliyeed oo aada u tiro badan oo adduunweynaha ku nool ayaa iga soo dalbatay oo la gaarsiiyey gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geede qorow iyo qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay ayaa sheekha ku bogaadiyey dadaalkiisa annagu degmo ahaan horta kutubta maadaama la yiri waa labaiyo toban kutub kitaab labaiyo toban kitaab kitaab kasta shan xabaan lixdan xabaan qaadaynaa degmo ahaan haddii alla yidhaaho marka waa mahadsantihiin ilaahay haydan barakeeyo in kutubta la dhiirigeliyo ayaan runtii soo jeedinaa meeshaan waxaa runtii culum fara badan ayaa ku jirta labaiyo tobankan kitaab waa aas-aaskii diinka maraatibu diin nabiga markuu tilmaamayay sala allahu calayh wasalam xadiidka arbaciinu nawowi oo cawar ka mid a kutubta turjuman luqada soomaal luqada koowaad waa luqa soomaaliya luqada labaad waxay naqa luqa alcarabiya walihaada waad aragteen xafiisyada ama maktabadaha meelaha ah inta badan soomaali carabi inkastoo hadda laga tago ingirish loo wada guuray waa haqaafa ma adri meelan ka keena macnaha ma xumo in la barto waa muhim jiddan laakiin qofku inuu aqoontiisii wixiisa rawaabidiisa ku dhegan yahay waa muhim marka waan dhiirigelinayna sheekha farxaday ii tahay inaan munaasabadan aan kasoo qayb galo aada iyo aadaan ugu faraxsanahay munaasabadaan kasoo qayb galana waxaan ugu jecelahay munaasabadaha diiniga ah kutubta halkan taalo waxaan wakiil uga ahay caawa oo u horeeya qofkii wax ballan qaad meeshaan amaga sheego musharax madaxweyne mahad maxamed salaad oo ku deeqay boqol kitaab waxaan leeyahay ilaahay mahad ama ilaahay haka ajiriya xasanaad siiyo marka waxaan dhihi rabaa anigu inaan idhaahdo qofnayuu ku harin qof kastaawa ha ka qayb qaato ha ku dhiirigeliyo shiiqa naftiisa ha ugu daneeyo guriga ha geysto ilmaha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada gaar ahaan anigu meelan joogo iskuol secondary la yidhaha galgaduud martabaan ka furnay buugaagtii kale oo waxaan dhignay ayaantaa socotay aan noo dhooban marka waxaan ku sharaxno oo aan ku macayno waaba u baahannahay ilaahayna ugu dhowaano si kastaba sheekh liibaan maxamed cali ayaa afka soomaaliga ku turjumay in ka badan laba iyo toban kitaab kuwaasi oo bulsho badan ay ka faa'iidaysteen